gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan saaxiib eldhamaatina ku maasantii la socodka dhegeysiga xulashada taariikhdu saaka wuxuu ku beegan tahay dhegeysta labada bisha koowaad ee janaayo sanada labada kun saddex labaatanka oo afariy labaatanka dhegeystayaal maalin talaada ah dhegeystayaal arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada barnaamijka dhegeystayaal adoga barateen aalaba yuusuf bakad ayaa barnaamijyada hogaanka inala socodsiyaa maalmaha isniinta arbacada iyo jimcuhu waxaan diiradda ku saarnay xaaladaha guud ee dalka dhegeystayaal halka maalmaha talaadada iyo sidoo kale khamiista diiradda ku saarno arrimaha qoyska iyo sidoo kale arrimaha gargaarka biniaadinimada maalmaha sabtidana dhegeystayaal waa arrimaha gobolka waqooyi bari saaxiib iyaal waad ku mahadsantihiin xulashada dhegeysiga star f m codka gobolka waqooyi bari haddii aad ku sugan tahay dhegeyste nairobi nawaaxigeedan waa hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mombaasin nawaaxigeeda waa ku suganta waa hal ibar saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada faafitaan harifa masalaanina dhegeystayaal waxay naga dhegeysaneysaan sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad ku sugan tahay wajeeriya balsin waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera belada xawsuufta banisa raamu lafey sagaashan todobadhibcshan dhegeystaan muqdisho idaacaduhu baahwadaagtuna nahay dhegeystaan waa sagaashan toddoba cibir isyelo balambala meerumadow gaashina dhegeystayaal waa hal cibir shan dhibic dhegeystayaal waa hal cibir shan dhibic saddex dhegeystayaal w w w star f m co k d e applicationka abka dhegeystayaal waxaa nagala socon kartaa w w w star f m co k applicationka halkaas si toosaad kala socon karaysaan dhegeystayaal waa hagaagi dhegeystayaal arrimaha gargaarka ee binaadinimada qaxootiyada dhegeystayaal inta badan waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalna xaaladaha daagan ee waaqiciga ah ee hay-adaha qaramada midoobay inta badan diiradda ku saaraan kaga hadlaan dhegeystayaal waxyaalaha markaasi muhiimada waa sidaa qaxootiba sida hay-adaha dadka saylimsikaska ah iyo sidoo kale dadka barakacyaasha dadka dhibaatooyinka iyo xaaladaha kala duwan hay-adaha warbixinada kala duwan ay ka bixinayaan waxaalahaasoo dhan ayaa markaasi dhegeystayaal isha la dulmarnaa saaxib yaal taasi aan uga gol leenahay si aan waa xogaha iyo waxyaalaha markaasi binaadinimada inta badan aan diiradda ku saarno kaga hadalna dhegeystayaal waa hagaag qaramada midoob u qaabilsan cunnada adduunka w f b ayaa si kulal u cambaaraysay biliqada loo geystay shirahadii rashiinka ee loosoo dabcan oo laga soo dhacay dabcan dabcan waa gaarigii markaasi waday oo gobolka gaziira dabayaaqadii toddobaadkii hore kadib markii qeybo kamid ah ciidamada dabcan taageerada degdeg ah ee suudaan ay jabsadeen baqaarkii xafiiskii kadib markii ay la wareegeen wadan wadani baqaarku waa meelaha keliya hay-ada qaramada midoobey hay-ada u qaabilsan cunada adduunka ay ku keydinaysay raashiinka ee dadka markaasi barakacyaasha dadka dhibaatada halkaasi wadanka suudaan ay ka haysato lagu keydinay baqaarku wuxuu ka kooban ka koobnaa keyd ku filan oo markaasi lagu quudinayo ku dhowaad ilaa iyo hal dhibic shan milyan oo qof oo cunno yari baba-an ay soo wajahday haysato muddooyinkii lasoo dhaafay ilaa iyo bil ka kooban gobolka gaziira halkaasoo weerar cusub uu ka qasbay inay markaas ka dhacaan kuna barakacaan dad gaaraya ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof inay mar kale naftooda la baxsadaan dhegeystayaal dadkan suudaan oo marka horeba aquus ka taagneed kana cararaysa dagaalada ayaa hadda laga dhacay gargaarkii muhiimka ahaa ee ay dadka u baahnayeen laguna doonaya in lagu xasiliyo tani waa wax markaasi loo dulqaadan karin sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegtay lana doonaya in la joojiyo ayuu yidhi michael danford agaasimaha gobolka w f b ee bariga africa meelaha ay ka taliyaan ciidamada taageerada waxay markaasi ay sheegeen in dabcan damaanad qaadan ilaalinta gargaarka binaadimada kadib dabcan biliqadii loo geystay sahayda la doonay dadka ee dadka ku noqon ama dadka gobolka gaziira ku nool inay markaasi wax loo qabto shaqaalaha iyo goobahaba ayaa halkaasi iskaga baxeen dhegeystayaal baqaarka hay-adda qaramada midoob u qaabilsan ee cunada adduunka w f b ayaa markaasi ka koobnaa ilaa iyo labaatan iyo waa laba kun shan boqol oo mitrik ton oo cunto oo nafaqo loogu badbaadin ah oo nafaqo badbaadin ah loogu talaga dadka waayeelada caruurta oo ay ku jiraan digir haruurka saliida iyo sidoo kale nafaqeynta caruurta cuntooyinka nafaqeysan ee gaarka ah oo lagu talagalay in lagu hortago looguna taageero dadwey dabcan dadka weyn oo nafaqo xumada soo wajahday caruurta oo gaaraysa ilaa iyo labaatan kun oo caruur ah iyo weliba haweenka uurka leh iyo weliba kuwa naasnuujinta ayaa markaasi la doonaya in loo mariyo loona siiyo laguna xurumeeyo dadkaasi oo ay xaalad akran ay soo wajahday iyadoo sidoo kale sahay caafimaad halkaasi ay ka jirtay dhegeyst ama ay ku jirtay si dadka wax loogu qabto sida hay-adda qaramada midoobey cuntada adduunka w f b ay ku sheegtay warbixinteeda w f b ayaa lagu qasbay inay si ku meel gaar ah u jejiso qeybinta gobolka gaziira toddobaadkii hore waxa ay mar kale dib u habeyn ku sameysay wax ka qabashada binaadinimada waxayna dabcan ka qaybin ka bilowda gobolo kasii fogfog bariga halkaasoo dadka kasoo qaxay gazeera oo hadda magangeliyo doon oo dabcan gobolada kale u jooga dhegeystayaal kadib dagaal isku dhacyo halkaasi ka dhacay kuna barakacay dad gaaraya ilaa iyo afar boqol oo kun oo qof howlaha caafimaadka waa howlaha hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan dhegeystayaal cunnada adduunka w f b ayaa noolal u ah dabcan ku dhowaad hal milyan oo qof ooqaban oo quus ah oo markaasi ku nool gobolka gaziira waxayna bilqada dabcan dhismayaasha ay wiiqiyaan howlaheenna xilli ay markaasi ku dhowaad sideed iyo toban dhegeystayaal milyan waa sida warbixinta ay ku sheegtay sideed iyo toban milyan oo qof ayaa wajahayaan gaajo daran oo ka taagan gobolada ee wadanka suudaan sida warbixinta ay ku sheegtay dhegeystayaal w f b ayaa in ka badan shan dhibic lix milyan oo qofa ku taageertay toddoba iyo toban ka mid ah sideed iyo toban gobol oo ku yaala suudaan oo dabcan oo dhan gargaar cunto iyo weliba nafaqeyntan markii colaadu ay qarxeen bartamihii abriil labadi kun saddex iyo labaatankii hay-aduhu waxay markaasi ka digtay horaantii bishii masiibo gaajo oo oo dabcan soo food saartay haddii waxba markaasi aan looga qabanin ayna markaasi wajihi doono macluul dadka dabcan hay-adda qaramada midoobey ama u qaabilsan dabcan cunnada adduunka ayaa warbixintan waxay ku sheegtay in isbedel xoogan markaasi loo baahnaa lagana kaashaday sida lagu yaran karo xaaladahan iyo weliba masiibooyinka dagaalada ka taagan wadanka suudaan barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobey waa hay-da binaadinimada ugu weyn adduunka oo markaasi badbaadisteeda nolosha xaaladaha degdeg ah iyo weliba askaysiga gargaarka cunnada si loo soo dhiso dabcan wadada nabadda xasiloonida iyo sidoo kale barwaaqada dadka dabcan kasoo kabanaya colaadaha masiibooyinka iyo sidoo kale saameynta isbedelka cimilada taasoo keentay in culeyso fara badan weli gobolada ee dagaalada kasii horanayaan kana sii taagan taasee dusha u reebta hay-adda qaramada midoobe qaabilsan cuntada adduunka w f b waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan weli dhegeystayaal dhammaantiin oo ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada waa tahay bal iminkan aan sii fiirino waxyaalaha kale ee markan markaasi miiska inoo saaran iyo weliba hay-adaha waxyaalaha ay ka digayaan kana sheegayaan kana hadlayaan markay imaata arrimaha gargaarka iyadoo uu bilowday xilliga yiilaalka guddiga badbaadinta caalamiga ee loo yaqaano i r c ayaa ka digaysa in qaxootiga iyo weliba magangelyo doonka kasoo qaxaya yurub ee marinka oo dabcan balkanka ay wajahayaan xaalado biniaadinimo oo halisa halka kulaylka hoos u dhacaya oo ay soo bandhigeen khataro codheeraada cadayntu ee i r c ee traces oo marinka ugu weyn ee ay kasoo galaan dadka dabcan dadka mara jidka balkanka oo u socda talyaaniga ayaa muujinaya in xaaladu binaadinimadu ee boqolkaba waa boqolaal qof oo socdaal ah ay ku jiraan ay weli tahay mid daran oo sababi karto oo sababto yaraanta xarumaha rasmiga ee soo dhaweynta ee magaalada kadib garoon dabcan waa korarka tirada magangelyo doonka ee imaanaya deyrtan kuwe ku dhowaad ilaa iyo afar boqol oo qof oo codsatay ilaalin ayaa dabcan la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen meel nabdoon oo diran oo ay dabcan ku hoydaan marka xilligan qawowga uu soo socdo wadada balkanka oo dhan meelaha sida serbiya dadka aan tirada lahayn ayaa dabcan hadda ku nool sakxadda iyo weliba keymaha iyagoo aan helin hab ku filan oo ay ku badbaadayaan dhegeystayaal howlgallada ee arisiya ee bulgaariya ayaa sheegtay inay qaxootigu ay la soo baxayaan taageero si ay u helaan dharka dabcan yiilaalka iyo weliba bustayaal diiran dhegeystayaal alesandro bepe maamulaha aaga ee i r c f treza italia ayaa yidhi deegaanada la dayacay ee loo yaqaano silolska oo ay oo dabcan degan saldhiga dhexe ee traiser waxaa hadda ku nool ku dhowaad ilaa iyo laba boqol iyo konton oo qof oo ku nool xaalado ka baxsan biniaadanimada iyo weliba nabadabcan nabadguurka ba-aan halkaasi ka taagan ee lagu hayo biyo la-aanti koronto la-aanta xitaa kuwa markaas xanuunsanaya oo warbixin dabcan warbixinada caafimaadka loo hayo sariir ma hela karayaan oo meelo markaas lagu dabiibo sida ay warbixinta markaasi ku sheegeen habeen walbo dadka aada u dhib badan oo isugu jira caruur iyo weliba dabcan dad waaweyn iyo qoysas iyo haween oo dabcan aan keligeed ahayn ayaa markaas lagu qasbaa inay markaas banaanka seexdaan qawowga iyo weliba shidada daran dabcan nadaafadoo sidoo kale xun jirdilka dabcan cayayaanka ayaa meel walba markaas ka buuxa marka roobabku ay do-aan teenadii yiriba dabcan alaabtii dadka ayaa sidoo kale waa dabcan dadka soo golootiga marka roobka da-aana teendadii yiribo waxaa markaasi adkaataa inay halkaasi kusii jiraan qabow halkaasi ka jiro daadadka ayaa sidoo kale loo baahan waa dabcan dadka markaasi waqtigaan loo baahnayn waxaa isku soo beegisa dadkoo kasoo qulqulayaan soo guur dabcan soo sida waa dadka muhaajiriinta iyadoo markaasi soo mareen jasiirooyinka lambaduusa iyo jasiirooyinka kale ee markaasi talyaaniga ka agdhow bishii december dabcan bishii dabcan maalin hore dhammaanaysa dabcan waa sanadkan waa bishayna soo dhaafan dhegeysaa sanadkeenu soo kasoo baxnay maalintii hore waa dabcan shalay kun sagaal boqol waxaa leeyahay waa kun lix boqol sideetan iyo waa lix kun waa lix iyo toban kun sideed boqol lixdan iyo afar qof oo la sheegay jasiiradda gariiga ah oo ayaa hadda markaasi martigelisay tiro jabin waa tibajarin waa tiro markaasi lasoo sheegay dadka socdaalka marka loo eego sanadihii ugu dambeeyey cimilada xun kama celinayso dadka inay markaas raadsadaan badbaado sida naxdinta leh waxaana uu daliil u ah doontii dhowaan markaasi ku degtay xeebaha libiya sanadkii lasoo dhaafay dabcan waxayna sheegtay in afartan laba kun lix boqol toddobaatan lix qof ayaa markaasi gaaray gariika taasoo laba jibaartay tirada dadka magangalyadoonka ee ku nool dalkaasi halka qaar ka mid ah xarumahaasi soo dhaweynta ay dhaafeen awoodooda kooxaha i r c ee lasevos griiga ayaa soo sheegtay dadka deegaan xerada mavrovoyni ayaa dabcan la daala dhacayaan xilitaan xadidan oo kuleelah iyo weliba koronto la-aan waxaa ka maqan yihiin dharka jilaalka bustayaal iyo weliba helitaanka biyo kuleel haddii markaas xaaladu ay sii socotana waxay suurtagal ahi in dadkan ay markaas qabsiyaan dabcan dirimadda taasoo khatar weyn ku noqon karto keymaha dhegeysta liyamaankooda shan iyo labaatan jir magangelya doona oo markaasi ka yimid sterialon waa siraleon dhigiisal kuna nool xerada ayaa markaas u sheegaarsi xilliga jilaalka runtii aad bay u adag tahay inaa markaas lagu dhex wareego xerada dabaysha iyo sidoo kale roobka awgeed waxaana ku noolnahay meel dabcan soo bax ah oo marka roob xoog leh uu do-o biyaha ayaa soo gala dabcan dharkayga waa inaa markaasi ka duwaa bacaha si looga fogaado inay markaasi qoyaan mahayno qalab kuleylwaa qalab markaasi kuleylka qawowga naga celin karo oo kuleylah sidoo kale ma haysano biyo diiran oo ku jiraan dabcan musqusha ama loogu xiro ama loogu rakibo si aan u qabaysano waxaan markaasi kuleyn dabcan dhibaatada iyo xaaladaha ee markaasi ka dhegeysa in xanuunada ay noo keenaan dhegeysta ir c waxay markaasi ku borinaysaa dowladaha yurub inay markaasi dhammaanad qaadaan hoy ku filan oo sharaf leh dhammaan dadka u baahan hogaamiyaashu waa inay markaasi xaqiijiyaan ilaalinta xuquuqda asaasiga ee biniaadinimada ay markaasi ku raadinayaan badbaado yurub iyagoo markaasi ku ilaalinaya xuquuqdooda magageliyo si ay loo ixtiraamo dhegeystayaal safare iyo weliba belroll oo sisos laga qaaday waxaa lagu soo dejisay waxaa dabcan la arkayaa muuqaalo dhegeystayaal iyo weliba sawiro lasoo dhigay baraha oo taasi keenaysa in halkasi dadka ay ku nool yihiin dadka yurub u tahriibayo xaalad adag oo weliba xaalad adag iyo sidoo kale inaysan haysanin hooy ku filan oo markaasi qaabilada ah dhegeystayaal joogitaanka dalka ilaa iyo labada kun toddobiyo tobankii i r c waxay hadda dalka ku leedahay afartan shaqaale ilaa iyo janaayo labada kun labaatanka c i r c talyaaniga waxay markaasi gaadhay laba boqol toddobaatan dhegeystayaal oo markaasi macaamiil ah oo ka jawaabay baahida degdeg ah ee markaasi loo raadinayo sida xaaladaha markaasi looga saari looga bixi karo dhegeystayaal markan dhanka soomaaliya qoysas barakacay ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo laabanaya guryahoodii sababo la xiriira xaalado markaasi dabcan oowaa dabcan dhulkoo qalayl markaasi noqonayo ka jira inta badan dalka soomaaliya hoosudhac tartiib ah hoosudhac hogan ayaa markaas laga dareema kadib heerka webiyada jubba iyo shabeelle hoos u dhacay tirada dadka ayaa ay saameeyeen daadadku ayaa lagu qiyaasay ilaa iyo laba dhibic afar sideed milyan oo ay ku jiraan hal dhibic laba milyan oo kabarakacyaal guryahooda ilaa iyo boqol sideed iyo toban dhimasho ah sida ay sheegtay hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya sodma ugu yaraan laba boqol labaatan iyo afar dugsi ayaa sidoo kale burburay guud ahaan soomaaliya taasoo saameysay ama ay saameysay waxbarashadii caruurta dugsiyada dhiganaysay qiimaha cunada ee gobolka intooda badan ayaa xasilooni ama hoos u dhac taasoo loo aaneeyay soo celinta silsiladaha sahayda oo ay sahashay xaaladaha waqooyiga ee dabcan wadooyinka raallihada wadooyinka ee hagaagtay taasoo sahayda bideecadaha ee loo geeyay suuqyada ay dadadku horey u curyaamiyeen mise saameeyeen mid kamid hay-adaha taageerada ka helaya howlgalada biniaadanimada ama ay saameyn doonaan qiimeynta balaaran dabcan qiimeynta ballaaran oo ka dambeeya fatahaadaha oo ku saabsan saameynta guud ee fatahaadaha ee dabcan xabnooleedyada iyo weliba kaabayaasha toddobaadyada soo socda inta waxaa dheer dib u eegista waxqabadka kadib fatahaadaha iyo weliba abaaraha ayaa sidoo kale la saameeyeyn sidoo ogaado casharada hirgelinta labada kun afariy labaatanka qorshaha ka jawaabidda banaadilmada ee labada kun afarsadexlabaatanka oo dabcan u baahan ilaa lacag gaarayso laba dhibic lix bilyan oo lacagta doolarka mareykanka si looga jawaabo baahida faraha badan ee hadda soomaaliya ka taagan una baahan dadkaas in la gaarsi gaaraya toddoba dhibic lix milyan ilaa iyo afartan iyo labaatan boqolkiiba loo marka loo fiiriyo maalgelinta halkaasi lagu bixin doono hal dhibic hal bilyan lacagta dheeraadka ah ayaa loo baahan yahay si deg deg ah oo loogu daboolo baahida dadka ay saameeyeen dabcan dadka baahida ay qabaan oo sidoo kale daadadka saameeyeen qoysaska barakacay ayaa si tartiib ah markaas uga soo laabanaya guryahooda sababo la xiriir xaalado markaas ka jira inta badan dalka oo sudhac tartiib oo dabcan heerka webiyada oo markaas lagu arkay biyo dabcan biyaha jubba iyo shabeelle sida uu markaas uu qabo barnaamijka maareynta macluumaadka biyaha ee dhulka ay saameeyeen ee faw faw swalim fatahaadaha oo sii yaraanaya dabcan cabirkoodana xasilooni ayaa laga soo sheegayaa buulabuurde iyo jalalaqs sida ay kula dabcan ay u kala horeeyeen beledweyne heerka webiga waxa uu ka hooseeya heerka khatarta ee dhexaadka ee halka jowhar heerka webiga uu ahaa mid markaas aada u xasiloon oo ay yar tahay khatarta fatahaadaha sida ay sheegtay faw salim dadka fadhiidka ah ayaa weli lagu soo waramaya inay ku sugan yihiin dhulka nuulajiinka webiyada gaar ahaana kuwa hoose ee but buaale waa kuwa bu-aale tusaale khatar dheeraad ah oo markaas cuduro ka dhalan kara sida duumada iyo weliba dengo fifa ee bulshooyinka kusoo laabanayso qoyska barakacyaasha biyo la-aanta dhegeystayaal ayaa sidoo kale ka mid ah la-aanta waa dabcan tasiilaadka faydhowrka maadaama meelaha ay baabiyeen daadadku ay saameeyeen sababo iyo weliba oo dabcan cuduro halkaasi ka jiro shoombiyoodka daacuunka inta badan saameeyey dabcan degmooyinka baydhabo iyo weliba afgooye iyadoo xaaladdu markaas aada ugu sii dartay markii uu xakad galay ee adeega caafimaadka ee daadadka ogiis qiimaha cunada ee gobolada intooda badan ayaa xasilooni ama hoos u dhac taasoo loo aaneynayo soo celinta silsiladaha saadka oo ay sahashay xaaladaha wadooyinka oo ay hagaagtay taasoo sahlaysa in badeecadaha loo geeyo suuqyada markii horeba daadadku caqabad markaasay ku noqdeen sida ay sheegtay w f b darada dadka ay saameeyeen daadadku ayaa lagu qiyaasay laba dhibic afar sideed milyan oo ay ku jiraan hal dhibic laba milyan oo ka barakacay guryahooda ilaa iyo hal boqol sideed iyo toban dhimashoa sida ay sheegtay sodma dowladda federaalk soomaaliya ayaa sii wada dabcan hogaaminteeda howlaha gargaarka ay taageero ka raadinayso saaxiibada biniaadanimada ee dhammaan dowladaha ay ka mid yihiin dowlad gobolyada ee dhibaatadu saameysay ilaa hadda howlgalada biniaadanimada ayaa gargaar dabcan gargaar ah waa hal dhibic laba milyan oo qof dabcan waa tan iyo bisha oktoobar waa sanadkeenu soo dhaafnay halka sodma ay gaarsiisay ilaa iyo laba boqol iyowaa laba kun afar boqol oo mitir ilaa iyo shan boqol iyo konton mitir oo cunto gargaar ah oo markaasi loo kala geeyay dowladaha dabcan goboleedyada sida jubbaland garaacad puntland iyo sidoo kale soomaaliya ilaa iyo lix kun oo jawaan oo markaasi qamadii ah shan kun oo jawaan oo timir ah ayaa markaas la kala gaarsiiyey degmooyinka jalaqs iyo sida kowsil ee gobolka hiiraan mid ka mid ah hay-adaha taageerada ka helaya ee dabcan howlgalayaashu adilmada ayaa saameyn doo aan saameyn doonin ama saameyn doonaan qiimeynta ballaaran ee daadadka kadib markuu oo ku saabsan oo saameynta guud ee fatahaadu ay ku yeesheen habnololeedkii weliba kaabayaasha intaa waxaa dheer dib u eegista waxqabadka kadib fatahaaduhu iyo weliba abaaruhu ayaa sidoo kale saameyn doonaan si looga ogaado casharada hirgelinta labada kun afar labaatanka idaacadda star f m cunto gobolka qeybar ay dhegeysaneysaan dhegeystaal bal markan waxyaalaha kale qodobada kale ee miiska saaran ayaan soo qabanayna dhegeystaal ku aadan hay-adaha qaramada midoobe inta badan ay kaga hadlayaan mise ay kaga digayaan warbixinadooda oo markaas isbuuci baxan mar aan markaas dhegeystayaasha aan la wadaagno bal wixii noo kala dambeeyay hay-ada qaramada midoobay ama hay-adaha qaramada midoobay inta badan biniaadinimada markaas diirada ku saarno anagana sidoo kale kusii faahfaahino macluumaadkooda soddonki decembar sanadka hadda tegay dhegeystayaal ee waa labada kun saddex labaatankii duqeymo culus oo israaeil oo cir dhul ah iyo badda ah ayaa markaasi ka socday inta badan marinka gaza gaar ahaana xeryaha qaxootida ee bartamaha gaza gantaalada iyo weliba kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta ku ridayeen israaeil ayaa sidoo kale kasii socda howlgalada dhulka iyo weliba dagaalka xoogan oo markaasi u dhexeeya ciidamada israaeil iyo kuwa hubeysan ee falastiiniyiinta ee duqeymaha dabcan xagga cirka iyo weliba gantaalo lagu qaraacayo qaybo guryo weliba waa kaabayaal ah oo lagu soo waramaya inay markaasi inay ka dhasheen khasaaro badan arrintan ayaa ka dhacday goobo ay falastiiniyiintu u guureen kadib markii ay amar ku bixiyeen ciidamada israaeil inay ka guuraan waqooyiga gaza inta u dhexeysay hangalnimadii ilaa sodonkii disembar boqol lixdan iyo shan falastiiniyiin ayaa la dilay laba boqol iyo konton kalena waa la dhaawacay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee hemajo ee gaza guud ahaan intaa u dhexeysay toddobada oktoobar ilaa iyo disembar ugu yaraan kow iyo labaatan kun lix boqol toddobaatan ila falastiiniyiin ayaa lagu dilay dalka gaza sida uu sheegay maemo hojka ee gaza qiyaastii toddobaatan boqolkiiba dadka la dilay ayaa la sheegay inay yihiin haween iyo caruur ilaa waqtigaasi konton lix boqol lixdan konton lix kun boqol lixdan shan falastiiniyiin ah ayaa markaas lagu sheegay inay markaas inay dhaawacay dad badan ayaa maqan oo kuwaasoo dabcan loo malaynayo inay ku hoos jiriyaan burburka guryaha dhegeystayaal bixinta weliba soo badbaadinta ayaa weli ka socota wadanka gaza soddonkii disembar militariga israaeil ayaa ku dhawaaqay in hal askari oo dheeraad ah lagu dilay gaza midna uu u dhintay dhaawac soo gaaray toddobaadkii hore guud ahaana tan iyo markii uu bilowday dhegeystayaal howlgalka dhulka waxaa gaza lagu dilay ilaa boqol lixdan iyo sideed askari ah halka sagaal boqol konton iyo shan askari lagu dhaawacay sida uu sheegay dhegeysta militariga israaeil soddonkii december emoshka waa isbitaalka dhegeystaale gaza waxa uu markaasi ku dhawaaqay inay markaasi ka guuleystay in dib markaas loo waa in markaas dib loo bilaabo gaar ahaan kuryada waxaa soddonkii december emoshka gaza waxay ku dhawaaqay inay ku guuleysatay dib u bilaawida adeegyada gaarka taasoo korinaysa awooda tirada isbedelo oo ku yaala waqooyiga gaza oo ay ku jiraan al ahli arab hospital isbitaalka samafalka saaxiibada bukaanka isbitaalka caalamiga ee helaaw iyo isbitaalka al cawda marka lagu daro in tiro xarumo kale oo daryeel casaasi ah tani tani waxay dhegeystayaal waxaa tani ka dhacday iyadoo ay jirto khataro waaweyn oo ku xiran oo dhaqdhaqaaqa iyo weliba shaqa kooxaha caafimaadka taasoo ugu wacan tahay duqeymaha joogtada ee xaafadaha la degan yahay iyo weliba agagaarka xarumaha caafimaadka intaa waxaa dheer wasaaradda caafimaadka gaza u n r w a iyo weliba w h o waxay markaas isku dabarideen qorshaha dib u howlgelinta dabcan xarumaha caafimaadka si loo daboolo baahida dadka barakacyaasha ee dhammaan gobolada barakacayaasha oo gobolada markaasay ku nool yihiin dadka falastiiniyiinta dhegeystayaal soddonkii december wasaaradda caafimaadka ee gaza waxay markaasi ku nuuxnuuxsatay baahida loo qabo in dabcan mudnaanta la siiyo dabcan dadgureynta in ka badan ilaa iyo shan kun saddex boqol oo dhaawac ah iyo weliba dad bukaan kuwaas wajahaya xaalado caafimaad oo halis ah oo ay ka qabaan gaza mise ka sheeganayaan ujeedada waa in markaas la fududeeyo rida daryeel oo ku filan mohojka goobaha markaas caafimaadka dhegeysta gacanta ku haysa wasaaradda waaxda qaramada waaxda qaramada muqaabilsan caafimaadka waxay isku dayeen inay helaan habab wax ku ool ah oo ay la yeeshaan dhammaan dhinacyada si ay markaas u fududeeyaan bixitaanka dhaawacyada iyo weliba kuwa bukaanka ee lagu daaweeyo dibadda dhegeystayaal sodonkii disembar boqol iyo saddex baabuur oo cunto ah shali iyo sahay caafimaadda waxay markaas gaza soo galay muga dabcan gargaar weli ah mid aan markaas ku filnayn ku-xigeenka xogaha guud waa xogayaha guud ee arrimaha binaadinimada iskudubaha gargaarka binaadinimada kuwaasoo ku dhawaaqay intii ay markaasi tahay xaaladda dabcan macquul ahayn dadka gaza iyo kuwa isku dayay inay caawiyaan waa in markaasi dagaal waa in dagaalka markaasi la joojiyaa sidoo kale dadka barakacayaasha loo gargaaraa si loo yare loo helo loona yareeyo dhibaatooyinkii xaaladaha dhegeystayaal subaxnimadii sagaal labaatankii disembar dabcan agaasimaha xafiiska goobta yunub gaza ayaa ku dhawaaqay in ciidamada israa'iil ay rasaas ku fureen kolonyo gargaar ah oo kasoo gabxa kasoo laabanayay waqooyiga gaza oo ay marayeen waddo ay u haysteen ciidanka israa'iil horaan inkastoo aysan jirin cid wax markaas ku noqon ku noqotay hal gaari ah oo burburay ama burbur soo gaaray yurn ayaa ku celiyey in shaqaalahan gargaarku aysan weligood ay noqon bartilmaameed ku-xigeenka xogaha guud ee arrimaha binaadinimada iyo weliba iskuduwaha gargaarka binaadinimada deg dega ayaa markaas cambareeyay weerarka isagoo sheegay in kolonya si cad ayaa markaasi looga calaamadeeyey dhaqdhaqaaqeeda waxaa la isku dubayriday dhinacyada wasaaradda lagu haya shaqaalaha iyo barnaamij oo dabcan barnaamijnimada waa sharci daro sida ay sheegtay dhegeystayaal waxaana hadda la sheegayaa in haddii waxaasoo dhan la joojiyo waxdo in horumarka la gaaro waxaa leedahay conflict mastop waa in colaada la joojiyaa dhegeysta sida warbixinta heesaaka tilmaamayso waa hagaaga dhegeysta idaacadda star f m cunta gobolka qoybir ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal markan dhankaas iyo afghanistan caruurta ku nool afghanistan ayaa weli ah kuwo aada ugu nugul xadgudubyada waaweyn inkastoo guud ahaan ay usoo dhaceen waa xadgudubyada marka loo eego warbixintii ugu dambeysay kadib markii taalibaan ay la wareegeen maamulka kaabuul ayaa iftiimisay warbixin cusub oo markaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ilo iskahormaadyada hubaysan ee afghanistan helitaanka adeegyada asaasiga ee caruurta waxaa hakadgeliyey colaado daba dheeraatay barakac faqri daran iyo sidoo kale cuniyari fursado nooleed oo la-aan ah oo ka jirto dhankaasi kaabuuliam ama afghanistan maalgashi la-aanta adeegyada bulshada masiibooyinka dabiiciga taasoo sii kordhisay nuglaanta xadgudubyada waaweyn sida shaqaalaysiinta iyo weliba adeegsiga xadgudubyada galmada tahriibka aan markaasi badbaado lahayn oo ay ku jirto dib u celinta qasabka ah ee bakistan hakinta aan dhammaadka lahayn ee waxbarashada dugsiga sare iyo weliba dugsiga hablaha waxay saameysay xuquuqda waxbarashada habluhu waxayna soo bandhigtay khataro sare u kaca iyo weliba habka loo dabcan laqabsiga waxyeelada leh dhegeystayaal malaayiin gabdho ah ayaa weli laga horstaagayaa in ay dhigtaan dugsiga sare tani oo ay wehelinayso dabcan caadooyinka bulshada iyo weliba caadooyinka soo jireenka ahi waxyeelada leh ayaa gabdhaha gabdho badan oo soo bandhigtay noocyada xadgudubka iyo weliba dhaqanka xun sida dabcan sida dilka guurka caruurta xadgudubka guriga iyo weliba xadgudubyada galmada maamulada dhabta ah waa inay markaasi dib ay furaan iskuulada dabcan waa iskuulada ka dambeeya fasalka lixaad oo ay helaan dhammaan gabdho oo ay ka hor u qaadaan xakinta waxbarashada sare ee gabdhaha iyo weliba helitaanka haweenka ee waxbarashada jaamacadaha ayay tiri virginia gamba ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo sidoo kale colaadaha hubaysan dhegeystayaal u qaabilsan guud ahaan afar kun shan boqol sagaashan iyo toban xadgudubyo abba-an oo ka dhan ah saddex kun shan boqol afartan iyo shan caruur ah oo da-dooda u dhexaysa dhowr bilood ilaa iyo toddoba iyo toban sano jir ah ayaa la xaqiijiyey inta u dhexaysay kowdii janaayo labada kun koob iyo labaatanki ilaa iyo koob iyo soddonkii disembar labada kun laba iyo labaatanki iyadoo intooda badan loo nisbeeyey taalibaan dilka iyo weliba dabcan naafeynta ayaa weli ah xadgudubyada ugu baahan ugu bahsan oo ay ku xigtay didmada gargaarka biniaadinimada taasoo si aada u koreyso muddada warbixinta waxaana kasii dartay wareegto haweenka afghanistan looga mamnuucay inay markaas u shaqeeyaan hay-adaha asmafalka ee qaranka iyo weliba kuwa caalamka iyo weliba qaramada midoobay dhaqaale la-aanta howlaha dabcan miinabaadhista iyo weliba ka noqoshada taageerada deeqbixiyaashii weliba agaasinka howlaha miinabaadhista sida la arkay labada kun laba labaatanki labada kun saddex labaatanki ayaa si gaar ah huseeyaan gaar ahaana marka loo eegay waxyaalaha qarxa ay yihiin sababaha ugu horeeya ee dilka iyo weliba nafeynta caruurta loo geysto khatarta qaraxyada ayaa meel weliba ay ka jirta afghanistan oo dhan dabcan dhibanayaashu waxay sii wadaan inay markaasi ku adkaato inay helaan gargaar caafimaad dhaqaale iyo weliba nafad bulsho oo muhiim ah dhacdooyinka kadib dhacdooyinkii kadib ee afghanistan taageerada caalamada dabcan calaamiga caalamiga ahi waxay lama huraan u tahay in si deg deg ah meesha looga saaro hanjabaadaha qarxa waana in sare loogu qaado waxbarashada khatarta dabcan inta badan ay ku heyso sida ergeyga gaarka ay ku sheegtay gamba dalada caruurta la shaqaaleysiiyey iyo kuwa markaas la adeegsaday ayaa sidoo kale ah midka ugu sareeya wadankaasi isbedelkan waxay sii xumaysay xaqiiqda ay taalibaan ay sii wadaan didmada qeexitaanka halbeega caalamiga iyo ilmahu inay markaas u yahay qof ka hooseeya sideedaada sideed iyo toban sane laakiin waxay u tixgelinayaan cunuga shakhsi ahaaneed oo aan markaasi nuujinaynin dabcan qarannimada tani waxaa sidoo kale keenaytaa in caruurta xorriyadda laga qaado eedeemo la xiriira amniga qaranka iyo weliba eedeemo ama xiriir dhab ah oo ay leeyihiin xogaha ama kooxaha kasoo horjeeda dhegeystayaal warbixintu waxay markaasi faahfaahisay kaqaybgalka iyo weliba horumarka ah ee markaasi ka taagan ama la taaban karo ee lagu gaaray difaaca qaranka ee wadankaasi iyo weliba ciidamada ammaanka ee afghanistan ka hor intaaysan joojin jiritaankooda kadib markii talibaan ay la wareegeen iyadoo tallaabooyinkii qaar ay qaadeen taalibaan sida laga soo soo saarista go-aamada mamnuuca ee qodista caruurta kuwaasoo aan markaas ka muuqan calaamadaha dhegeysa gaar ahaan qaranimada ay hay-aduhu amniga iyo weliba kuwa hay-adaha amniga iyo sidoo kale mamnuucida qorista iyo weliba joogitaanka caruurta oo aan qaana gaarin ay ka tirsan ciidamada dhabta sidoo kale in markaas la dhisho in markaas guddiga la dhiso guddi markaas dib uhabeynta ay ku xasilaan ama u xasili karaan kasaarinta caruurta oon markaas gargaarka ahayn ee darajada ciidamada qalabka sida dhegeystayaal ilaalinta caruurta ayaa weli markaasi maqan ama ku maqan ajendaha mas-uuliyiinta dhabta ah dhegeystayaal waxaan u baaqayaa taalibaan inay qaataan tallaabooyinka la taaban karo oo lagu ilaalinayo caruurta sida lagu helay shirkii ama lagu shiyay shirkii julaay labada kun labiyo labaatanki oo ay ku jireen aqoonsiga taalibaan iidmaha inay markaas qofka yar sidee iyo toban regisaas jir mudnaanta iyo wax markaas qabashada arrimaha dabcan ilmaha caruurta sida kahortdabcan kahortagaag waa kahortaga xoggudubyada waaweyn dib u soo celinta caruurta xariir ah ciidamada iyo weliba kooxaha waxay markaas ka faaisan karaan nabadda dhegeysta iyo weliba xasinoonida muddada dheer ee afghanistan oo ay ku jiraan jebinta wareegyadii joogtada aheyd ee xadgudubyada sidoo kale sinaan la-aan dabcan waa gaabis xoogan oo halkaas laga dareemayo dhegeysta aada hadalkeeda kusoo gabagabeysay marwa virginia gamba dhegeystayaal
sanadkan waxa uu ahaa sanadkii ugu dhimashada badneed ee la diiwaangeliyay caruurta ku nool daanta galbeed ee gaza oo ay ku jirto bariga qudus iyadoo ay rabshaduhu la xidhiidaan dhegeystayaal colaadaha ay dabcan ay gaareen xeerka yar aan hore loo arkay dhegeystayaal sideetan iyo saddex caruur ah ayaa la dilay laba iyo toban toddobaad ee lasoo dhaafay inka badan laba jibaar tirada caruurta la dilay dhammaan labada kun labiyo labaatankii iyada aan markaas la korinaya howlgalka militariga sharci fulinta iyo inka badan ilaa iyo shan boqol toddobaatan saddex ayaa ku dhaawacantay qaar kalena waxay la sheegay inay ka dabcan in xabsiga la dhigay intaasi waxaa dheer daanta galbeed waxaa si weyn u saameeyey dhaqdhaqaaqa iyo xanimaada gelitaanka dhegeystayaal caruurta oo dunida ay si argagax leh oga daawanayso xaaladaha marinka gaza caruurta ku nool daanta galbeed waxay la kulmayaan waxay doonayaan inay kulmaan riyo iyo weliba u gaar ah ku noolaashuhu dareen cabsi iyo murugo joogto ah ayaa ah nasiib darro dhammaan aada uga badan caruurta ay saameysay caruurta badan ayaa markaasi ku waramaya inay cabsi ay u noqotay qeyb ka mid ah noloshooda dabcan maalmeedkooda iyadoo qaar gaar badan oo kamid ah oo ay dabcan qaar kamid a u baaqda oo ay ku baaqayeen xitaa inay markaasi luguoyaan dugsiga ama ku ciyaaraan banaanka sababta xirira khatarta rasaas yiriba rabshadaha kale ee markaas la xiriira colaad ahaan markaas inay ka dhacaan dhegeystayaal unicef waxay aada uga walaacsan tahay xaqa ay caruurta ku nool daanta galbeed oo ay ku jirto bariga jeruusalaam ay leeyihiin badbaado iyo weliba ilaalin iyo weliba xaq ay leeyihiin noolashada caruurta ku nool daanta galbeed oo ay ku jirto bariga jeruusalaam waxay markaas la kulmayeen rabshado sanado badan haddana xoojinta rabshadahaasi ayaa si aada ah u koray tan iyo howlwaradii argagaxa ay todobadii israael ku qaadeen xamaas wadanka israa'iil rabshadaha la xariiray colaadaha ayaa la dilay ilaa boqol labaatan afar caruur oo falasiniyiin ah dhegeysan iyo weliba lix caruur oo markaas israa'iil oo ah tan iyo bilowgii ay markaas joogeen labakun saddex tobankii waxaa aan markaas la aqbali karin xadgudubyada waaweyn ee ka dhanka ah caruurta gaar ahaana dilka iyo libanaafaynta unisef waxay markaas ku boorinaysaa dhammaanad dhinacyada markaas iyo hogaamiyaal waajibaadka ka saaran dhegeysta sharciga caalamiga ee xuquuqda insaanka iyo weliba inay caruurta ka ilaaliyaan rabshadaha la xiriira colaadaha iyo in ay ilaaliyaan xuquuqda asaasiga in ay noolaadaan caruurta waa inay markaas weligood dabcan baartilmaameed u noqonin rabshadaha iyada oo aan markaas loo eegin cidda ama meesha ay joogaan joojinta rabshadaha soo noqnoqda ayaa markaas hab ugu wanaagsan ee lagu hubin karo in caruurtaasi ku koraan nabad iyo ammaan dhibaatada haysata caruurta ee ku nool daanta galbeed oo ay ku jirto beriga jerusalem waa inaysan dabcan ku dhicin asalkii dhegeystayaal waa iskormaadka hadda jira dhegeysan iyagoo sidoo kale waa dabcan jira waa qeyb ka mid ah fursadaha la doonayo waqtigan in laga shaqeeyo mid walibana ay iska dhex aragto dhegeystayaal
agaagi dhegeystayaal balmarkan saadaashu afartan iyo lix dhibic toddoba milyan oo caruur ayaa wajahayaan sanad kale oo baahi biniaadinimaha galbeedka iyo bartamaha afrika taasoo ugu wacan tahay iskahormadyada iyo amni darada socda oo ay ku jiraan gobolka bartamaha saaxil iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo weliba barakac ballaaran oo haweenka ah iyo caruurta ee jaad laga keenay suudaan unisef ee gobolka ayaa si deg dega dhegeystayaal waa gobolka unisef ee gobolka ayaa si deg dega markaas uga codsanayaan hal dhibic sideed sagaal bilyan oo codsi oo dabcan codsigeeda labada kun afar iyo tobanka howlaha binaadinimada ee caruurta ee xaqkaasoo gacan ka geysan doonta in laga gaaro qiyaastii afar labaatan dhibic hal milyan oo caruur ah marka loo eego saddex labaatan dhibic shan milyan oo caruur ah gobolka iyo bartamaha africa waxay hoy u yihiin tiro badan oo ay xaalado deg deg ah oo si xun loo maalgelinayo iyo in qaar ka mid ah dhibaatooyinka banaadinimada ee aadka loo dayacay aduunka waa in kuwa markaas aad loo dayacay adduunka ay caruurta ka mid yihiin sida ay tiri agaasimaha gobolka unisef ee galbeedka iyo bartamaha africa tishapainat caruurta ma ma keeni ma keenaan khilaaf laakiin ma laakiin ma awoodaan inay joojiyaan waxaanay u baahannahay inaan markaasi wax badan ka qabanno sida aan u dhisi lahayn xal waara oo ubadka gobolka iyo rajo sinaanta in ay ku dhexgaraan ama ay ku dhex karaan dhegeys dhibaatooyinka joogtada yuliba kuwa la ilaaway in ka badan saddex meelood meel ka mid ah shuruudaha dhegeysa maalgelinta labada kun afar labaatanka waa in markaasi wax laga qabto naafaqada xumada ka jirta gobolka iyo sidoo kale baxsanaanta khasaaraha caruurta ka yar shanta sano dhegeystayaal ayaa weli waxaa markaasi sareeya wadadabcan ay sareysa wadamada saaxil ayaa kuwa dabcan kuwa ugu badan ee markaasi saameeyaan dhowr meelood ee burkina faso maali waqooyiga galbeed nigeria ayaa muujinaya heerka degdeg ah ee caruurta waa dabcan adeega qaybta markaasi waa dabcan kaarikalamka inka badan ilaa iyo shan iyo toban boqolkiiba sanadka ilaa iyo dhammaadka oktoobar labada kun saddex labaatanka hal dhibic sagaal milyan oo caruur ayaa oo shan sano ka hor ayaa shan sano ka yar ayaa loo saxiixday loo saxiixay daaweynta khasaaraha ba-an ee sagaalkaas wadan ee saaxiil dhigistal taasi oo ka dhigan korarka labaatan waa labaatan boqolkiiba marka loo barbardhigo ilaa muddaanta labada kun iyo labaatanka tani waxay qeyb markaasi ka ahayd mahad dabcan waxay tani waxay qeyb markaasi ka ah ahayd mahad celin loogu qaadanayo dhegeysta daboolidda adeegyada iriba weynta inta markaas qofka uu ku jira ama uu suurtagal u noqon karayso lagu suurtageliyo maalgelinta howlaha deeqobixiyaasha dhaqaale la-aanta ayaa weli caqabad weyn ku ah waxqabashada binaadinimada gobolka iyadoon unisef laba codsi ah markaas oo dhaqaale yar oo caalamka ka yimaaday gobolka kale loo dirayo codsiga labada kun saddex labaatanka baahida binaadinimada burkina faso waxay yahay laba boqol labaatan iyo saddex waa laba boqol labaatan iyo toddoba bilyan milyan oo keliya koo iyo toban boqolkiiba la maalgeliyey halka shan waa sideed boqol lixdan labaatan milyan oo labaatan saddex labaatan codsi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo la maalgeliyay saddex iyo toban boqolkiiba dhegeysta sida warbixinta ay ku sheegtay qaar ka mid ah xaaladaha deg dega ee biniaadinimada gobolka waxaa ka mid ah dadka burkina faso waxay si wadaan inay la kulmaan dhibaatooyinka biniaadinimada oo dhinacyo badan markaasi leh oo kasii darayo tan iyo markii tan iyo labada kun sagaal iyo tobankii inka badan laba milyan dhegeystayaal inka badan laba milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha dalka gudoomin dhab ah oo ay markaasi sameeyeen kooxaha hubeysan oo ka tirsan gobolada oo goobaha oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo qof ama maangelyo raadsanaya ayaa dadka ka diiday dhaqdhaqaaqyada xor iyo weliba inay tahay laga maarmaanay dadka kameruun dhegeystayaal dadka kameruun waa dadka kameruun dhegeyste ayaa la sheegay dadka kameruun hal afar dhibic toddoba milyan oo qof oo ay ku jiraan laba dhibic shan milyan oo caruur ah waxay si degdega ugu baahan yihiin dhegeystayaal gurmed waxay si degdega ugu baahan yihiin gurmed waxay si degdega ugu baahan yihin gargaar binaadimo oo ay uga weecan tahay dhegeysta ugu wacan tahay dhibaatooyinka adag iyo weliba kuwa wajiyo badan markaas iskoomaadyadu hubeysan ee sababay barakaca gudaha iyo kuwa markaas xadgudubka rabshadaha ka dhexeeya beeraha dilaaca cudurada meelaha markaasi iyo sidoo kale meelaha cudurada ka dilaaco ay ku jiraan daacuunka iyo jadeecada iyo weliba fatahaadaha xiliyadan halkaasi ka socdo rabshadaha dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo sidoo kale masiibooyinka dabiiciga ah ayaa weli si weyn uga sii cuslaanaya ama ugu sii cuslaanaysaa caruurta jamhuuriyadda bartamaha afrika inkastoo ay waxoogaa hoos udhac ay u dhaceen nabadgelyo xumada iyo rabshadaha la xiriira colaadaha laba dhibic sideed milyan oo qof oo kudhowaad kala bar dadka dalkaasi ayaa u baahnaan doonaan gargaar biniadinimo labada kun iyo afar iyo labaatanka tani waxay ku jiraan hal dhibic saddex milyan oo caruur ah dhibaatooyinka dhowaan ka dhacaya jad waxaa ka mid ah qulqulka badan oo qaxootiga suudaan iyo soo laabata jad iyo tan iyo abriil labada kun saddex labaatanka jad waxay martigelinaysaa kalabar dhammaad qaxootiga galbeedka weliba bartamaha africa hal milyan oo kamid ah laba dhibic laba milyan dabcan xiisado kala duwan oo dabadheeraatay iyo kuwa deg dega ah oo ay uga sii dartay isbedelka cimilada oo ay dadku jad u abuuray xarad binaadinimo oo adag toddoba dhibic lix milyan oo qofna waxay u baahan tahay waxay u baahnaan doonaan gargaar binaadinimo sanadka labada kun afar labaatanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxay markaasi waxay hoy u tahay tirada ugu badan ee qaramada midoobey ay xaqiijiso xadgudyada waaweyn ee ka dhanka ah caruurta adduunka oo dhan iyo mid ka mid ah tirada ugu badan ee dadka gudaha u barakaceen iskoorwaadka hubeysan ee ka socda goob dalka ayaa si baan u saameeyey afar iyo toban dhibic sagaal milyan oo caruur ah kuwaasoo waxyeelo ay kasoo gaartay cuduro soo noqnoqda oo dilaacay xadgudubada galmada ee baahsan ee caqabadaha sii kornaysa gelitaanka ayaa ka mid ah dhammaanadooda waxay sii xumeynayaan dabcan baylaminimada dabcan waa kordhinta dhimashada caruurta kordhinta howlgalada militariga iyo ay weheliso colaada ee dabcan la filayo inay kadib dabcan bixitaanka howlgalka nabi ilaalinta qaramada midoobey oo ay ku dari doonaan khatarta caruurta dhegeystayaal maali waxay ka jirtaa dabcan maali waxaa ka jira baahiyo dabcan bani-aadinimo oo aan hore loo arag qiyaastii sideed dhibic sideed milyan oo qof in ka badan afartan boqolkiiba dadweynaha ayaa markaas la sadaalinaya inay u baahan yihiin gargaar binaadinimo labada kun afar labaatanka bixitaanka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobey ee maali ayaa la filayaa in markaas lasoo gabagabeeyo koob iyo tobanka disembar labada kun waa sanadka labada kun iyo afar labaatanka tani waxay saameysay dhaqdhaqaaqidii iskoormaadyada waxayna keentay colaado horleh naaja waxay sii wadaa inay wajahdo dhibaatooyin sii biirsaday iskoormaadyo hubaysan oo joogto ah masiibooyin cimilada xaaladaha deg deg ah dabcan nafaqada iyo sidoo cudurada faafa kuwaasoo dabcan dhammaantood oo iga sii dartay xasilooni darro siyaasadeed kadib afgami military oo dabayaaqadii bishii labada kun luulio saddexlabaatanki dhici labada kun afartobankii afarlabaatankii waxaa lagu qiyaasay afar dhibic saddex milyan oo qof oo ay ku jiraan laba dhibic afar milyan oo caruur ah ayaa u baahnaan doonaan gargaar binaadinimo dhegeysta iska hormaadyada hubeysan waqooyigan bari ee nigeria ayaa weli si xun u saameeyey bulshada dhexdeeda dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa saaxib yar dhegeystayaal oo ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka star f m codka gobolka waqooyi bari waan iga mahadcelinaya sida wanaagsan aada u dhegeysataan uuna ula socotaan uona sidoo kale ood markaas uga qeyb qaadataan dhegeystayaal idaacadda haddii aad ku sugan tahay nairoobina waaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso ku sugantah waa hal ibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhegeystaal dhadhaab faafi dalaalifa masalaani sagaashan toddoba dhibic xal wajeeri habasuune sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xawsuufta baniisa raamu lafi dhegeystayaal dhegeystayaal waa sagaashan waa mandheera balad xawsuufta waa mandheera balad xawsuufta baniisa raamu lafey iyo baniisa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtuna nahay dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibic ciber siilo balaanbala meeru madogaashina waxaa naga dhegeysaneysaan hal ibir laba dhibic shan waa hal ibir waa hal ibir laba dhibic saddex ayaa naga dhegeysanaysaan marsaabidii mooyaale dhegeystayaal waxaa naga dhegeysanaysaa sideetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co k applicationka halkaas ayaad kala socon kartaan kana ka qeyb qaadan karaysaan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari oo nabadgelyo bari intuu kulmi doona idinka ebe